فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysyada ood habeen weliba xiliyadan oo kale ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan marka laga reebo habeennimada ay sabtidu soo gelayso qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaan caawa haddii allaha awoodda lihi oggolaadana waxaa ka mid ah taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo war-saxaafadeed ka soo saaray dagaaladii maanta ka dhacay duleedka deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan haddaba intee ayuu la egyahay khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ka soo gaaray dagaaladaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo insha allah sidoo kale qodobada dhuuxa waraysiyada caawa waxaa ka mid ah alkataayib al ikhbaariyah oo baahisay qaybta labaad muuqaallo soo bandhigaya fariimo ka imaanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka kumuu ahaa jenaraal sheegow oo dayacii dowladda federaalku ka dambaysay u dhintay waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa mid ka mid ah dadka aqoonta u leh oo ka warramaya xubintii caafimaadka iyo wararka caalamkuna kama marna barnaamijka waxaa igala qaybgelaya mubaarak cumar iyo cabduraxmaan beder ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada
إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan toos u gudagelaynaa barnaamijka qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray dagaaladii maanta ka dhacay duleedka deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan haddaba intee ayuu la egyahay khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaaladaasi waxaa inooga warramaya oo bayaanka isha soo mariyey wariyahayna moxamed cali aadan aad baad u mahadsan tahay mahad taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu war-saxaafadeed ka soo saaray dagaallo culus oo maanta ka dhacay deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan war-saxaafadeedka ayaa waxaa ciwaan looga dhigay in ka badan konton murtad oo lagu dilay dagaallo ka dhacay aboorey tobanka shawaal kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada sideedda abriil laba kun shan iyo labaatanka maanta oo talaado ah dagaallo xoogan ayaa ka dhacay deegaanka aboorey ee hoostaga degmada buulaburta ee wilaayadii hiiraan dagaaladan ayaa dhex maray ciidamada mujaahidiinta ee difaaca shareecada islaamka iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo taageero ka helayay diyaaradaha isbahaysiga saliibiyiinta dagaaladan oo ahaa kuwo la isku noqnoqday ayaa soo gaaray ilaa galabta waxaana allah fadligii halkaa lagu jebiyey cadowgii islaamka ee issoo bahaystay ayaa lagu yidhi qaybaha hore ee war-saxaafadeedka markan waxa uu war-saxaafadeedku soo gudbinayaa khasaaraha ka dhashay dagaaladaas waxaana lagu yidhi inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladii maanta ka dhacay aboorey lagu dilay konton iyo saddex murtad oo qaarkood bakhtigooda looga cararay goobta dagaalka waxaana lagu dhaawacay siddeetan iyo toddoba kale saraakiisha lagu dilay dagaaladaas waxaa ka mid ah mujrimka lagu magacaabo asad cusmaan afrax oo ahaa taliyihii murtadiinta maraykanku ku shaqaysto ee loogu yeero danab qaybtooda ashahadaladirinimada ka wada gobolada dhexe inta badan askartii uu hogaaminayey ayaa iyaguna lala dilay sargaalkan murtadka ah ayaa lasii raaciyey war-saxaafadeedka kasoo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana lagu faahfaahiyey dagaaladii maanta ka dhacay deegaanka aboorey oo sii socda ayaa waxaa lagu yidhi mujrimkan ayaa ka mid ahaa haraadigii saraakiishii hogaaminaysay gulufkii uu murtad xasan gurgurta ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee badankood allah fadligiis ku halaagsamay gacmaha mujaahidiinta waxa uu ka mid ahaa saraakiil ay saliibiyiinta maraykanku si gaar ah usoo tababareen isagoo kaalin jaajuusnimo iyo hagis ah ka qaatay weeraro duqaymo ah oo lagu xasuuqay shacab muslimiin ah oo aan waxba galabsan markan waxaa war-saxaafadeedka bogaadin loogu diray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalamaya gobolada shabeellooyinka iyo hiiraan waxaana lagu yidhi taliska ciidamada mujaahidiinta waxa uu u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna wuxuu bogaadinayaa howlgallada ay geesiyada towxiidku ka wadaan wilaayaadka hiiraan shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose kuwaasoo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano ay cadowga xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka waxaan si gaar ah u bogaadinaynaa ciidankeena haliyeyada ah ee ku ribaadaya deegaanka aboorey ee maanta casharka u dhigay murtadiintii duulaanka ku ahaa shareecada allah una diiday inay dib ugu soo laabtaan deegaankaas qeybaha dambe ee war-saxaafadeedka waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa inay muslimiinta ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saaraysa cadowga horarka ku ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين intaasi kadib mahadow waxaa inoo suuro gashay inaan helno magacyada qaar ka mid ah saraakiishii iyo askartii ka tirsaneed dowladda federaalka ee lagu dilay dagaaladii maanta ka dhacay deegaanka aboorey waxaana ka mid ahaa maxamed cabdulle jimcaale garabey waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan dowladda federaalka xaashi cali waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka axmed xasan cosoble isna waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ciise axmed cali biyow isna waa sarkaal ka tirsan dowladda federaalka cilmi ibraahim yuusuf maxamed khaliif sharlaawe iyo daahir oo ahaa istaafkii gaarka ahaa ee jenaraal odowaa yuusuf raage oo ah taliyaha ciidamada dowladda federaalka diirow xasan isna waxa uu ka mid ahaa xubnaha lagu dilay ee dagaaladii maanta ka dhacay aboorey sidoo kale saraakiisha halkaasi lagu dilay waxaa ka mid a muxiyidiin saddexle xubnaha kale ee lagu dilay dagaalada waxaa ka mid ah faarax xuseen makaraan cabdicaga taano gaabow guuro cawaale fahad maxamed cumar salaad xuseen guure xuurshow iyo maxamed cabdi xaalle
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag weli waxaad la socotaan barnaamijka dhuwaxa waraysiyada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa halkan ka soo jeedinaya cabduraxmaan badar
aad baad u mahadsan tahay wakaaladda wararka falastidiyiinta ee waafa ayaa waxay ka waramaysaa in ciidamada gumaystaha yuhuudda ee guri ay degan yihiin dad shacab ay ku qarxiyeen magaalada jiniin ee dhacda waqooyiga daanta galbeed ee laysto ilaa wareedyo maxalli oo wakaaladda la hadlay ayaa waxay sheegeen inay maqlin dhawaqa qaraxyo aad u waaweyn oo ka dhacaya magaalada qaraxan ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada jiniin isla markaana ay ku beegsadeen dadka shacabka ayaana waxa uu sababay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tani ayaa imaanaysa iyadoo weli halkeeduu kasii socdo dullaanka cadowtooye uu maamulka yuhuudu ka wado magaaladani dadka ku sheeday dullaankan ayaana waxay kor u dhaafeen soddon iyo lix ruux boqolaal kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan waxaa sidoo kale jira dad aad u fara badan oo ay ciidanka yuhuud u tixaamin xabsiyadooda dulmiga badan tan iyo markii uu bilowday dullaanka yuhuudda ee magaalada jiniin waxaa halkaasi ka barakacayn ka badan kow labaatan kun oo ruux oo falastiiniyiin ah dowladda yukrain ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay shakhsiyaad ka soo jeeda shiinaha islamarkaana ka barbar dagaalamayay ciidamada ruushka madaxweynaha dalka yukrain valadimir zelenski ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamadiisa ay gacanta ku dhigeen muwaadiniin u dhashay dalka shiinaha kuwaasoo ka barbar dagaalamayay ciidamada dowladda ruushka zelenski ayaa waxa uu sheegay in biijin ay ka dalbanayaan inay caddeeso arrintani isagoo sidoo kalena farin u diray xulafadiisa reer galbeedka qoraal uu zelaliski ku soo daabacay bertis ekis ayaa waxa uu ku yidhi ciidamadeennu waxay soo xidheen muwaadiniin shiinaysa ah kuwaasuu ka dagaalamayay safka ciidamada dowladda ruushka dagaalka lagu soo qabtay ayaana wuxuu ka dhacay gobolka dunisti ee dalkeena waxaana gacanta ku haynaa baasaboorradooda iyo caddeemahooda shakhsiyadeed tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya ruushka iyo yukrain waxaa sii xoogaystay xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya muuska iyo biijin iyagoon iska kaashinaya dhanka ganacsiga iyo weliba milatariga laakiin dowladda shiinaha ayaa waxay u muuqatay mid dhexdhexaadka ah dagaalka ruushka iyo yukrain si kastaba muddooyinkii dambe waxaa sii xoogaysanaya dagaalka adag ee u dhexeeya ruushka iyo yukrain iyadoona labada dhinacay mar walba isweydaarsadaan weeraro dhanka cirka ah ciidamo ka tirsan kuuriyada waqooyi ayaa u tallaabay dhanka xadka kuuriyada koonfureed wararka ka imaanaya dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegaya in ciidamada dalkaasi ay shaaca ka qaadeen in xubno ka tirsan ciidamada kuuriyada waqooyi ay gudaha u soo galeen dalkooda kadibna iyagu ay rideen rasaas digniin ah war ka soo baxay milatariga kuuriyada koonfureed ayaa lagu sheegay in ilaa iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada kuuriyada waqooyi ay muddo kooban xad ka soo gudbeen kadibna ay dib ugu laabteen dalkooda warka ka soo baxay milatariga kuuriyada koonfureed ayaa sidoo kale lagu sheegay in milatariga kuuriyada koonfureed uu si dhow la socdo dhaqdhaqaaqa milatariga kuuriyada waqooyi tani ayaana ku soo aadaysa xilli dowladda kuuriyada waqooyi ay wado tijaabin toob cusub iyadoona dhagaa ka furaysatay baaqyo kala duwan oo uga imaaday dhanka madaxweynaha maraykanka donald trump dagaallo xoogan ayaa milatariga suudan iyo maleeshiyaadka arsaf ku dhex maray galbeed komodarman iyadoo dhanka kale maleeshiyaadkan ay dad shacaba ku dileen magaalada alfaashir iskoorimaadyo xoogan oo u dhexeeya ciidamada suudan iyo maleeshiyaadka arsaf ayaa maanta ka dhacay galbeedka magaalada umudarman iyadoona milatariga suudan ay gacanta ku dhigeen saldhig cusub oo ku yaala koonfur galbeed magaalada umudarman dhanka kale ciidamada suudan ayaa shaaca ka qaaday in toddoba qofood wareyda ay ku dhinteen afar kalena ay ku dhaawacmeen duqimahan loo meeldayin oo ay maleeshiyaadka arsaf ku garaaceen magaalada alfaashir ee galbeedka suudan dadka ay dhaawacda soo gaarin ayaana la geeyay xarumaha caafimaad ee isbitaalada dalkaasi waxay intaa ku direen ciidamada suudan in toban ka mid ah gaadiidka dagaale ay leeyihiin ciidamada taageerada deg dega ay burburiyeen kadib weerar ka midna oo cutubyo ka tirsan milatarigooda u dhigeen canaasir ka tirsan maleeshiyaadkaasi oo dhaqdhaqaaq ciidan ka waday koonfur bari magaalada alfaashir weerarka ayaa sidoo kala soobay dhimashada tiro badan oo ka mid ah ciidamada dacmusariic ama r s f dagaalada u dhexeeya milatariga dalka suudan iyo maleeshiyaadka r s f ayaa halkooda ka sii socdaa iyadoona muddooyinkii dambe khasaare xoogan dhabarka loo saariyey ciidamada dacmusariic ee taageerada xoogan ka helaya dowladda imaaraadka carabta wararka caalamka dhegeystayaal caawanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qaybaha hore ee dhuuxa waraysyada ayaan weli isla maraynaa markanna waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad muuqaal ay baahisay alkataa'ib al ikhbaariyah oo soo bandhigaya farriimo ka imaanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidaha hore islamarkaana ay uga warramayaan waxyaabaha sababay inay dagaalamaan
طريق العز سائر وإلى العلياء طائر لا أبالي ما ألاقي من صعاب أو مخاطر في طريق العز سائر وإلى العلياء طائر لا أبالي ما ألاقي من صعاب أو مخاطر في طريق العز سائر وإلى العلياء طائر لا أبالي ما ألاقي من صعاب أو مخاطر فالعلا عشق الأباعد فرسا الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد هدافta ugu weyn ee aan u dagaalamayno ee aan lafaheena dhiigeena dheecaankeena iyo nafteena gebi ahaan u bixinayno waa inuu allah naga raali noqdo jannaadkiisana na geeyo waxaana rajaynaynaa inuu allah naga mid yeelo kuwa uu ku tilmaamay qowlkiisa ee ah wa min annaasi man yashri nafsahu ibtiqaa'a mardaati illaah wallaahu ra'uufun bilcibaad anigoo anigoo ka soo hadlaya faqriga shabeellada hoose waxaan marka hore salaan u diraya fursaanta amniga ee ka howlgelaya muqdisho xarunta mu'aamaraadka iyo makriga halyeeyadaas ku aadan faqrigan aadka u adag waxaan leeyahay walaalayaal cadowga hurda u diida weerarada wadnaha ku jara qaraxyada qoorta uga jara xubnaha ay ka dhaqdhaqaaqayaan ka beegsada yaysan idiin soo marin maalin ama habeen ilaa inaad weerar ku ekeysaan xarumahooda iyo marinadooda annaguna waxaan nahay garabkiina iyo gurmadkiina koowaad murtadiinta waxaan leenahay anaga iyo idinka waxaad ogaataan inaan isku dambayno waxyaalahan hadda idinku dhacay wax ma ahan marka loo eego waxyaalaha aan idinla damacsannahay waxaan idinku baaqaynaa inaad allaah u toobad keentaan haddii aad diiddaan waqtiga idinku su'aadan ayaa wuxuu idi- idin hilmaamsiin doonaa ilaahay idinkiis dhalanteedka waxbakamajiraanka ah ee ay gaalo idin bartay waxaadna shallay doontaan xilli aysan shallayto wax tarayn annagu waxaan u dagaalamaynaa inaan dalkeena iyo dadkeena ku dhaqno kitaabka allah si aan nabad waarta iyo cadaalad iyo amni u horseedno ummaddeena intaasoo dhan waxaa lagu helaa ku dhaqanka kitaabka allah keliya waxaan nafteena iyo dhiiggeena u huraynaa si ay ummaddeena sharaf ugu noolaato kitaabka allah uga dhaqanto shareecada ku hoos noolaato sidaasna ay sidaasna ay ku hesho amni amni iyo nabad waarta iyo hanuun sidaba uu allah kitaabkiisa inoogu sheegay الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله وعاله وصحبه وبعد الله سبحانه وتعالى وحو كتاب كان عزيز كأهو كوير كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم أهداف أن جهادنا وحاكمده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر inaan dadka wanaagga farno samahana ka reebno jihaadkeenu waa wasiilo lagu gaarayo cubuudiyada allah iyo in ummadda lagu maamulo shareecada allah oo wanaagga la faro xumaha laga reebo salaada oo la oogo sakada oo la bixiyo si loo helo mujtamac muslim ah oo diinta allah u hoggaansan allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala aladiina in makkannaahum fi lardi aqaamuu salaah وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صلاة أول أوغو سكذا لبحيو وناقة إن لسفرو حماهنا لا يسكريبو وشروع ذا تمكينك أو الله نقوم كنيو دوني ذا هدي لإن قوايو تمكين مهلين وانا شروع ذا الله عدو جينا إن وقر قاريو سببتو أه الله وحيري ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة marka waxaan u dagaalamayna waa inaan wanaaga dadka farno xumahana ka reebno waxaan rabnaa inaan dhisno mujtamac muslim ah oo fisqiga iyo fasahaadka laga duuliyo dumarka xijaabka sharciga ay qaataan anshaxumida iyo fawaaxishaha reer galbeedka ay faafinayaan laga hortago dhanka kalena wanaagga iyo akh- wanaagga iyo akhlaaqda wanaagsan ummadda lagu maamulo dhaqanka suubanna islaamka dhulka dhan uu camimo taas ayaa ka mid ah waxyaalaha aan u u jihaadayno waxaa allah fardigiis ah in wilaayaadka islaamiga ah aan maanta laga soo helaynin munkar ama xumaan lala jahro sida mukhaadaraadka iyo maandooriyaha heesaha shaleemooyinka iyo fiilimaanta xunxunta wixii wixii qorsoon allah ayaa og laakiin munkar daahir ah oo bannaanka lala taagan yahay sidaba ka jirto magaalooyinka cadowga haystaan ma jiro taasna waxaa ku mahadsan walaalaha muctasibiinta ah ee fursaanta xisbada ka tirsan oo habeen iyo maalin u taagan ilaalinta bulshada muslimka وجزاكم الله عن الإسلام خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد annaga oo ah mujaahidiinta ku sugan furumaha dagaalka ee walaayada jubbada dhexe waxaan halkan salaan uga diraynaa ummadda muslimka meel walba oo meel walba oo ay joogto waxaan kula dardaaramaynaa cabsida allah iyo inay u saxigaataan maalinta qiyaamo iyo la kulanka allah tan xigta waxaan walaalaheena muslimiinta u sheegaynaa inaan qorigan u sidino sida ay muslimiinta ku heli lahaayeen cadaaladda buuxda ee ku salaysan shareecada islaamka taas oo na faraysa inaan iska ilaalino dulmiga iyo eexda iyo qabyaalidda ummaddeena waxay muddo badan la daaladhacaysay dhibaatooyinka dulmiga iyo qabyaalidda iyo eexashada ee ka dhashay nidaamiyadii kufriga ahaa ee dalka soo maray haddaba dowladda islaamiga aan rabno inaan dhisno waa mid gundhig ay u tahay cadaaladda iyo naxariista iyo muslimiinta oo loo dhimriyo waa dowlad ay u siman yihiin muslimiintu dhammaantooda meel walba ay joogaan iyo mansub walba ay haysataan waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin
الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذي اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد muqdisho maanta waxay noqotay xaruntii makriga iyo shirqoolka laga maleegayo waxaa ku yaalo xarumo badan oo laga hago duulaanka ka dhanka ah muslimiinta duulaanadaasna waxaa ka mid ah duulaanka lagu bawaayo kheyraadka ummadda muslimka ah sidaas daraaddeed anoo ka mid ah mujaahidiinta ka howlgala gobolka banaadir waxaan rabaa risaaladan inaan ku xaqiijiyo sababaha aan u jihaadayno in ay ka mid tahay in aan ummadda u ilaalino hantideeda iyo kheyraadkeeda si ay iskugu filnaato cadowga allahna kaga kaaftoomto madaxda murtadiinta ee maanta jira waa aalad uu cadowgu ku xalaashanayo kheyraadka ummadda mana jirto meel loo badbaadiyey bulshada islaamka ah hadday ahaan lahayd diin dal iyo dad intaba waxaana arkaysaan sida ay madaxda murtadiinta ugu kala tartamayaan in ay dalka kheyraadkiisa bad iyo beri intaba gacanta u geliyaan cadowga ummadda iyagoo ku andacoonaya in ay tahay iskaashi dhaqaale ama ictiraaf inay ku doonayaan haddii aan nahay mujaahidiinta bariga afrika waxaan allah ballan kula gelaynaa inaan taako ka mid ah dhulka muslimiinta u oggolaanaynin in la qaato waxaana ka hortegaynaa shirqool walba oo lagu doonayo in lagu boobo hantida maguurtada ah ee ay ummaddu leedahay ha ahaato mid qarsoon ama mid muuqato bulshada muslimiinta ah waxaan leenahay wiilashiina mujaahidiinta ah waxay ballan idinkaga qaadayaan in ay dadaal kasta ku bixin doonaan la xisaabtanka murtadiinta qabanada ah waxaana ilaah balan kaga qaadaynaa in aan madaxa ka guri doonno madaxyaweynta murtadiinta ah sida uu allahna amray faqaatiluu a'immata alkufri innahum laa iimaana lahum lacallahum yantahuun إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد waxaan rabaa halkan inaan fariin aan kaga diro dadka muslimiinta ah guud ahaan ahdaafta jihaadkeenna waxaa ka mid ah in loo gargaaro dadka la dulmiyey ee muslimiinta ah ee mustadcafiinta ah oo lagu dulmiyey diintoodii iyo dalkoodii iyo dadnimadoodiiba la dhibaateeyey oo lagu dulmiyey ayaan doonaynaa inaan u gargaarno qaala allahu tacaala wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illaah waalmustadcafiina min alrijaali waannisaa ilaa aakhiri aayah walaalayaal sida aad dareemaysaan aayaddaani wuxuu ilaahay kula hadlayaa dadka muslimiinta ah guud ahaan waayo khaarad weliba ay joogaan ama caalamka meel allaale meesha ay ka joogaan waayo walaalayaal allah wuxuu yidhi wamaa lakum war maxaa idinku dhacay walaa tukhaatiluuna fii sabiili illaah war maxaadna ilaahay dartii ugu dagaalamaynin maxaad ilaahay dartii ugu dagaalamaynin waalmustadcafiina dadka mustadcafiinta ah ee la dulmiyey ee la dhibaateeyey oo u baahan gurmadka iyo gargaarka oo naftoodii iyo maalkoodii iyo cirdigoodii iyo sharaftoodii iyo diintoodii lagu xadgudbay dartood miyaadna u dagaalamaynin saasuu leeyahay allahu rabbulcaalamiin waxaa ka mid ah muslimiintaasi muslimiinta walaalaheenna reer falastiin waad ogtihiin maanta caalamka waxa ka jiro iyo dunida inta ku nooloo dhanba rijaalan wanisaa way ogyihiin halkaasi dhibaatada ka jirta macnaha walaalayaal waxaa ka mid a walaalayaal muslimiinta la mataqaana walaa kuwa gurmadka iyo gargaarka u baahan waxaa ka mid ah walaalaheena reer kashmiir waad ogtihiin walaalaheena reer kashmiir dhibaatada ay la nool yihiin sidaasoo kale waxaa ka mid ah walaalaheena oromiyoo kale dhibaatada ay la nool yihiin waad ogtihiin xataa kuwa ku nool soomaaliya gudaheeda ayaa ka mid ah iyo gobolkani hadda kan ah n f d gaar ahaan gaarisoo kale waad ogtihiin dhibaatada ka jirta xaqiiqatan hadda aniga meeshan idinkala hadlaya waa gobolka gaarisa xaqiiqatan maalin maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa indhahayga saaray annagoo soconno oo cadow ku soconno ayaa nin oday ah oo waayeel ah ayuu noogu hor imaaday dhulkii hoodka ahay oon ku dhex soconnay waddana waa ina garabaraysay markaa markaasaa ninkii marka wuu cararayey markaasaa markuuna arkay ayuu naxay oo istaagay marka marka anigaa u horreeyey waxaan ku yidhi adar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaasuu yidhi wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu markuu intaa yidhi ayuu odaygii ilmeeyey marka wuu ooyey markaasaan ku dhahnay adeer maxaa la ooynaysaa oo la ilmeynaysaa marka annagii laftirkeenna iyo mataqaanaa waxa weye una murjiyey markaasuu yidhi wallaahi oo bilaahi oo tallaahi ilaahay baan ku dhaartay waxaan la ooynaya oon la ilmeynaya maanta inaan indhahayga saaro wiil muslim ah oo soomaaliyeed oo mujaahid ah oo annaga diinteenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna ilaalinaya macnaha asigoo bixinaya haddana waxay ugu qaalisanaa naftiisii imaalkiisii bixinaya wallaahi intaas darteed ayaan la oynaya howdhaha iyo dhibaatada macnaha halkan ka jirto sidaan u arkay hadda markaan ordayey oon cararayey gaalaan ka cararaya uu yidhi halkaa meel hadda idin dheereen geedaha quracda oo idin muuqdo ayaa wuxuu yidhi waxa waaye ninna waa dhaawac oo inuu cararay waan ogaa ninna meeshuu ku dhintay uu yidhi raggii mataqaana labadii nin oo meesha ka soo badbaaday nin ka mid ah ayaan ahay marka wuxuu yidhi waxa wax maanta nalagu dilaayana garamaayo u dhahay wax ligu dilaaya garamaayo waxaan halay ma lahan nin iska shacab ah muslim ah waayeel ah danihiisa dhaqanaya xoolihiisa raacanaya ayaan ahaa marka dhibaatadaasi iyo wax ka daran ayaa dhulkan ka jira saas ayuu leeyahay aqoonii fillaah marka wallaahi intaasi waa in yaroo miisaal ah macnaha oon aniga aan arkay oon idinka idiin sheegayo macnaha marka intaasi inka badan haddii aan dhahno aan ka sheekayna dhibaatada macnaha la dul istaaga haddii aan dhahno waxaan dul istaagi karna ma aha waxaan ka sheekay karna ma aha marka ikhwaani fillaah dhibaatada intaa la eg ayaa mataqaanaa maanta dalkeennii iyo dadkeenniiba haysato oo dalkeennii ka jirto dadkeenniina haysato macnaha ikhwaani fillaah maxaa noola gudboon marka annaga waxaa noola gudboon inaan kacno oon dagaalanno oon jihaadno ikhwaani fillaah intaas ayaa dadka muslimiintaana aan si guud ahaan aan u sheegaynaa waayo muslimiintaasi waxay sugayaan maanta waa gargaar weeyaan waa garab iyo gargaar ayay sugayaan ikhwaani filah insha allahu tacaala taasi iyada ah ayaa waxaa weeye dhammaanteen waajib nagu ah insha allahu tacaala marka waxaan kelmadiidu kusoo gabagabaynayaa in mataqaana waxa waye muslimiinta insha allahu tacaala qadiyadaasi ay ay noola fahmaan biidni illah wa akhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد sababaha aan u jihaadayna waxaan qayb ka inaan gudanno waajib ka mid a waajibaadka allah subxaana wa tacaala uuna saaray kaasoo ah ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan doonaynaa dadka muslimiinta inaan gaarsiina fariintii xagga rabbigooda kaga timid ku dhaqankeeda risaalada aan wadno waxaan ku matalaynaa nabi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayh oo nooga tegay waayo innaga waxaynu nahay ummadul risaala risaalada aan wadno ciddii ka hor imaado ama hor istaagta ayaan jihaadkeenna kaga hor leexinaynaa waa kitaabun yahdii wa sayfun yasur risaalada aan wadno waxaan doonaynaa dunida oo dhan inaan gaarsiino cadliga islaamka iyo wanaaggiis inaan gaarsiino annaga oo ku dhaqmayna xadiidka nabiga salawaatullahi wasalaamu calayhi oo ku sugan saxiixeynka nabiga salawaatullahi wasalaamu calayhi uu leeyahay cali ibn abi aalib uu leeyahay lian yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min an yakuuna laka xumrun nacam waxaan doonaynaa oon nahay dad xambaarsan risaalo laga buuxiyey raxmad iyo naxariis risaalada raxmadda iyo naxariista laga buuxina waxaan rabnaa ummadda inaan ku kaga badbaadina naarta ay kusii hoobanayaan kufriga iyo shirkiyaadka kuna hanuunina nuurka iyo iftiinka islaamka waxaan ka dirayaa risaaladan gobolka mandheere ee ku hor jira gumaysiga gaalada kenya waxaana doonaynaa dadka walaalaheen ee halkaa ku nool inay ku inaan gaarsiino ku dhaqanka shareecada raxmaanka waxyaabahan u jihaadayna waxaa qayb ka ah inaan helno almowtu fii sabiilillah ilaahay dartii in loola dilo waayo ilaahay dartii in loo dhinta waa shay aad u qaali ah wax fududa maaha allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yattakhida minkum shuhadaa wuxuu leeyahay allah subxaana wa tacaala kuwa ilaahay dartii loo dili حاضهنا وموت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون شهادة ووح قالي أو إله سبحانه وتعالى عدوا الدور تبس أوصية وأنا مد أتمنى نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه يقول ليه النبي صلوات الله وسلامه عليه وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل الله سبحانه وتعالى وحن كبرينا إن ونوصل ختم عمل كان الشهادة إخلاص nagana badbaadiya inxiraafka iyo fasahaadka ummadeennana allah waxaan ka baryaynaa inuu tusiya uu ku hanuuniyo ku dhaqanka kitaabkeeda iyo difaaciisa cadowgeennan allah subxana wa tacala u jibiya wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi lcaalamiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهداف تانو دغالمينو وحكم ذا inaan xoreyno ururka muslimiinta ee cadowga haystaan jihaadka aan ku jirno waxaan aaminsanahay inuu yahay farducayn waayo waxaa lagu jiraa marxalad ka mid ah maraaxisha uu jihaadka waajibka noqonayo oo qof kasta uu waajibku noqonayo waana waktiga taaka ka mid ah dhulka muslimiinta ay cadowga qabsadaan laga soo bilaabo markii ay cadowga qabsadeen andalus ilaa maanta aan joogno dhullo badan oo muslimiin leeyihiin ayay cadowga qabsadeen sidaas darteed jihaadku waa waajib qof kastoo muslim ah waajib ku ah waajibkaasna qofkii ka tago waa aatim waxaa kaloo muhiima inaan ogaanno in qofna aysan u banaanayn inuu ka tanaasulo taaka ka mid ah dhululka muslimiinta ay leeyihiin ama uu gorgortan kala galo cadowga gaalada waana khiyaano uu khiyaanay dalka iyo dadka iyo diinta قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور سلاس درتت وحواجب نوعه إن wararkaas muslimiinta ay leeyihiin cadowga gaalada ay xoogga ku qabsadeen in aan soo celinno oo aan ku soo celinno shareecadii islaamkeed marka hore lagu dhaqayay waxaa kaloo waajib nagu ah in wararka kale cadowga saliibiyiinta asal ahaan ay degan yihiin in ayadana aan shareecada islaamka insha allahu tacaala aan ku dhaqno waxaa kaloo muhiima inaan ogaano in jihaadka ahdaafta ugu waaweyn uu ilaalinaya ay kow ka tahay in in wararka muslimiinta ay leeyihiin in la xoreeyo oo laga xoreeyo cadowga iyo in dadka muslimiinta ee mustadcafiinta ee dulliga ku nool in dulliga laga dulqaado qaala tacaala وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا maanta waxaa idinkala soo hadlayaa gobolka laamo gobolkan asal ahaantiis waxaa la ahaan jiray dad muslimiin dadka intooda badan ee gobolkan ku noolna waxay yihiin dad muslimiin balse waxay ku hoos jiraan gumaysiga dowladda kaafiradda kenya waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in gumaysigaas iyo dulmigaas lagu dulhayo dadkaas muslimiinta ah aan ka dulqaadno gobollada kale ee muslimiinta ay degan yihiinna aan ayagana sidaasoo kale ah inaan xureyno oo aan ku soo celinno ku dhaqanka shareecada islaamka ah waqti aan waqti aanan dheerin insha allahu tacaala wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
mujaahidiinta waxaan leeyahay hadafkiinnu waa gaalada dalka in laga saaro sharciga allena ummaddu ay isku maamusho waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilaah weerarrada joogteeya duullaanka darandooriya cadowga nasasho u diida xarumihiisa ugu daata marinnada ku beegsada qaraxyada ku naafeeya istishaadiyiinta ku argagaxgeliya ha u aabba yeelina tirada cadowga halkudhiggiinnu ha ahaado قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan ku sii dhownahay balse markan kumuu ahaa jenaraal sheegow oo u dhintay dayacay dowladda federaalku u geysatay waxaannu ka waraysanay suldaan moxamed mayow afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka shabeellada hoose kaasoo wax badan ka og taariikhda ninkan dhintay haddaba waxaad ku soo dhowaataan waraysigan oo uu suldaanka la yeeshay wariyahayna mubaarak cumar waa tahay dhegeystayaal waxaan wareysan doonaa suldaan maxamed madow abuukar oo ah afhayeenka nuqabada wilaaya islaamiha shabeellada hoose ugu horeyn suldaan kusoo dhowo warbaahinta islaamiya alfurqaan waan kaaga mahad celinaynaa waraysigaaga suldaane sidaad la socotayba waxaa geeriyooday jenaraal sheegow oo ka mid ah saraakiisha dowladda federaalka jenaraal sheegow in muddaa wax uu xirnaa dowladda federaalka haatan waxaa la sheegayaa in uu geeriyooday dayac ka yimid xagga dowladda federaalka xitaa waxaa la sheegay inay u diideen dhakhtar dibadda bal ka waran arrintaasi bismillaah waa dhowahay horta awalan micnaha sheegow si fiican ayaan u aqaanay mar dambana micnaha beeshiisii oo reer shiidle ayaa waxay samaysay ciidan badan ayaa waxay ugu deeqday mujaahidiinta al-shabaab siddeetan iyo saddex rag ka mid ah oo qoryahooda haysto oo ciidankii beesha ahaa iyo kuwa kaleo isku dardar ah inuu isugu daray ayuu micnaha maxay ahayd la goostay iyo wuxuu ku u galay qolyahan riddada kadibna maxaan ku dhahaa meeshaa ayuu ku wareegayo micnaha isagoo maanta cizi leh oo nin sharfan oo diin ilaahay u dagaalamayo ah ayuu wuxuu doortay inuu riddo ku dhaco sidii uu ku ridoobay ninkan xasan shiikh oo hadda noocan ku sameeyey ayuu u galay xasan shiikh berigaas aad ayuu u jeclaa dhaqaale ayuu siiyey wuu soo dhoweeyey jenaraalnimada hadda la sheegayana asaa u xiray xasan shiikh oo jawhar ku soo dhoweey jenaraalnimo siiyey haddana waxaa u dambeysay shalay ninkii asaga saa u soo dhoweynaya maanta inuu asaga sababsado marka maxaa dhacay intaas wax badan ayuu u soo halgamay ayuu soo dagaalamay uu ku faanayay ridinimadiisa meelo badan uu macnaha maxay ahayd galay waxaa ka mid ahaa raggii hadda oo gobolka shabeellaha hoose barnaamijkii india ocean kadib raggii soo galay uu ahaa beriire oo ciidanka badan looga laayay intaas isaga wuxuu ahaa nin dagaalamayo oo u heelan dowladda riddada kadib waxaa dhacday berigii hadda farmaajo ilaa farmaajo wuu shaqaynayey oo micnaha farmaajo generaaladii uu fariisiyey oo xasan sheikh lagu tirinayay ayuu ka mid ahaa kadib waddankuu iskaga tagay wuxuu sii gaaray ilaa iyo uganda ayaa lagu ogaa ugu dambeyn hadda berigii xasan uu xilka haddana dib ugu soo laabtay wuxuu isdhahay ninkii saaxiibka ayaa xilka ku soo laabtay mansabkaagii hore ayaa kuu soo noqonayo meel fiicanna waad ku gaari doontaa mar allaala markuu soo laabtayna waxa waaye waxaa marmarsiyo looga dhigay ee ciidankiisii ayaa waxay qaateen moobeelo lacag faalso oo doolaruu samaystaa waxyaabo noocaas ayaa lagu eedeeyey sidii ayaa lagu weeraray gurigiisii dagaallo oo lo- la ogyahay ayaa ka dhacay wiil isaga uu dhalay ayaa looga dilay meesha rag kaloo ciidankiisii ka mid ah ayaa lagu dilay ugu dambeynna isagoo dullaysan oo ihaanaysan ayaa gurigiisii lagala soo baxay oona lagu tuntay sidii la rabana loo garaacay oo loo jirdilay marka haddeertaan ee, in muddoa wuxuu ku xirnaa xabsigaa dhaxay isagoo lagu xukumay sannado mar uu asaga soo hadlay oo ciddiisii ay ka soo hadlayso waxay soo sheegeen inuu dhahay aniga waa dhintay ma nooley markaasay dhaheen wiilkeena waa la dilay dhibkaasaa nagu dhacay intaas khayladhaantii markay badatay haddana waxaa loo diiday hadalkii ciddiisii inay booqato maxay ahayd ugu dambeyn waxaa la soo sheegay kansar beerka inuu ku dhacay haddana wixii ayadoy sidaas tahay ciddiisii markii haddana isbitaal laga soo bixiyey xa- xabsiga waxay dhaheen annagaa dibadda u qaadanayno annagaa daawaysanayno ha nala siiyo waxaa dhacday in loo diido maxaan kuu sheegaa inay soo daawaystaan daawo iska dhaafayo waxaa loo diiday inay soo booqdaan oo micnaha maanta wiilkiina waa kana arka booqda in la dhaho waayo nin la dilay waayo garaacan oo beerka laga laga laga tumay oo micnaha meeluu hadda sheegto aan jirin marka waxaad ogaanaysaan ummadda muslimka ee soomaaliyeed waxaan u sheegaa nin kasta oo riddo ku dhaco oo maanta micnaha gaaladaas maciin bido u maleeyo inay wax u galayso waxna u qabanayso tusaale waxaa ugu filan sheegow waa tahay suudaani waxaa nagu maqaal ah muddaxileedkii hore xasan sheekh maxamuud jenaraal sheegow in uu ka mid ahaa een, saraakiishii horboodeysayn duulaankii lagu soo qaaday een, wilaayaadka islaamiga qaar ka mid ah si gaar ah wilaayada shabeellada dhexe bal ka waran maxaad kala socotay xamladaas uu isaga horboodayay ee shabeellada dhexe wax badan meelo meelihii uu ka bilaabayba ahayd duulaanka aag badan ayoo zoonahaasi jowhar jowhar wixii micnaha maanta ka soo ah maxay ahayd ilaa balcad nin asaga micnaha maxay ahayd aagaas ku dhex jiro ka dagaalamo ayuu ahaa oo micnaha maanta maxay ahayd dowladda ridada oo berigaas xasan shiikh asaga wakiil aga ahaa meesha oo raggii hadda loo xilsaaray ka mid ahaa marka maanta maxay ahayd wax kasta uu galay maxay ku dambeysay noocaas marka waxaad ogaanaysaan ragga hadda oo maanta riddo u cararayo meel kastay joogaan soomaali waxay dhahaa ninkii khayrkiisa loo xirayow adigana soo qoyso maanta tusaale haddii micnaha wax la gelayo nin adi haddaad shakhsiyadaada inaad la imaataa laga yaabaa nin siddeetan iyo saddex rag iyo hubkooda keenay oo haddana muxuu ku dambeeyey inay ayaga gacantooda ku dilaan ugu dambeyn suldaani maxaad ugu baaqaysaa ummadda soomaaliyeed ee ku dhegeysanaysa si gaar ah jenaraalada ka tirsan dowladda federaalka oo la midka ah jenaraal sheegow ee, waxaan u sheegaynaa maanta maxay ahayd dameerka marka uu isaga shaqaynayo uu caafimaad qabo ayaa la jecelyaha waa la rartaa markuu micnaha maxay ahayd ee, lagu dangaarana waa la iska sii daayaa oo wax magalow noqdaa marka haddeertaan jenaraalo badan ayaa waxaan arkaynaa idaacadaha iyo micnaha khadka ay dhex yaallo micnaha maanta la arkaayo oo ayagoo cabaadaya maalinka caafimaad qabay waa lay rabay waa lay dayacay isbitaal ayaan jiifaa micnaha waxuma la ii galo waxuma la ii qabto nin kasta oo maanta qolyahan macnaha u tago danta macnaha markay danahooda ku gaaraan nooca ayaa u taalo ciidan hadduu yahay hadduu jenaraal yahay hadduu macnaha sarkaal dhexe gaashaanle yahay hadduu wax la eg yahay maanta marka waxaad ogaanaysaan meesha idinkugu qayroon haddaad dhimato janno ku helaysid haddaad nooshahayna cizi iyo sharaf ku noolaanayso nin mujaahid oo ilaahay diintiisa u jihaadaya aad tahay kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waaye marka waxaan leenahay soomaaliyey maanta riddo waa riddo waxaan hadda aad arkaysaan ayaa noogu filan sheegow hadda hadduu intaas galay maanta muxuu xilib maxaa ku dambeeyey inuu asaga micnaha maxay ahayd xabsi ku dhinto aan la daryeelin la daaweynin dab- meydkiisii hadda ayaa loo diiday dadkii asaga la dhashay in la siiyo maanta kuwa hadda waxaa arkay saraakiil badan oo islaamahoodii ilmahoodii idaacadaha ka oynayaan markay micnaha furumaha kusoo baaba'een oy ku dhinteen guryahoodii la jijibinayo qowmiyadda jireer weyne waxaan u sheegayaa sheegow ayaa tusaale idinkugu filan meesha point five ayaa ka tihiin nus adoo nin rag ah ragga ilaahay kula simay ayaa nus maanta ka tahay maantana waxaa ogaanaysaan haddaad maanta kitaabka ilaahay nus iyo mid buuxe iyo ma jiro dadka waa loo siman yahay kitaabka ilaahay isku miday u yihiin marka kitaabkaas ilaahay ha loo hiliyo ha loo heelanaado ha loo imaado ha la difaaco cizigeena sharafteena kitaabka ayay ku jirtaa hada wabilah towfiiq
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
gebagabada barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka waxaa halkan ka soo jeedinaya doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد xalaqadeena caawa waxaan kaga hadli doonaa khudaarta nooceeda kaarootka ama karootada loo yaqaano karootada waxay ka mid tahay marayaasha aadka iyo aadka loo isticmaalo kalar ahaanna waxay ku imaataa oranja iyo mataqaanaa eh, inay guduud ku imaato labada nooc bay noqon kartaa waana la kariyaa sideedana waa lagu cunaa labadaba waa loo isticmaalaa waana nooca khudaarta jiridka ah oo geedka salka hoostiisa ku baxda waxay bixisaa markaa nutrients ama nafaqooyin tiro badan ayay bixisaa waxaa ku yar kaloriga ama nafaqada nooceeda macaanka ayaa ku yar sidoo kale carbohydrateska tamarta ayaa ku yar waxay aad iyo aad ugu badan tahay vitaminada iyo macdinta ilo badan oo macdin ayay leedahay waxaa si gaar ah looga helaa beta carotin maadada loo yaqaano ayay aad iyo aad qani ugu tahay runtii marka vitaminaadka laga hela ayaa ka mid ah vitamin a vitamin k potassium fiber iyo antioxidant waxyaalaha jirka ka difaaca waxyaalaha soo weerara ayay leedahay karootada marka fawaa'idda ama waxyaalaha ay naga caawin karto khudaartan karootada loo yaqaano ayaa ah kow inay yarayso khataraha kansar ee soo weerari kara jirka baniaadamka sababtoo waxaa ku jirtaan dhahnay maadada beta carotin la yidhaahdo maadadaas ayaa waxay ka hortagtaa kansarka mindhicrada gala kansarka naasaha gala kansarka brostatka gala iyo sidoo kale eh, maadada anticarcinogenic la yidhaahdo oo markaas iyadana gasha jirka inay ka hortagto ama inay ka joojiso inay ku korto unugyada dhintay ay markaas samayso kansar inay ka hortagto jirkeena inay gasho sidoo kale kaarotka waxay aad iyo aad ugu fiican tahay indhaha sababto ah waxaa ku jirta vitamin a tiro badan oo aad iyo aad u badan xaddi badan ayaa ku jira Eh, isla markaasna waxay ka hortagtaa khataraha indhaha ama biyaha geliya glukoomada waxa loo yaqaana ama aragtida qofka ka daciifiyo khaasatan xilligii habeenkii oo kale ayay aad iyo aad ugu fiican tahay sidoo kale waxay hormarisaa keliyaha iyo infekshanada ku dhaca sababtoo ah boqolkiiba siddeetan iyo siddeed karootada waxay ka samaysan tahay biyo qofkii isticmaala biyo badan iyo dareero badan ayuu ka helayaa marka aad iyo aaday ugu fiican tahay keliyaha ilaa kaadimareenka sidoo kale waxay bixisaa ama hormarisaa caafimaadka ee wadnaha iyo qulqulka dhiigga iyadoo yaraysa colostrolka noociisa l d l-ka loo yaqaano iyo h d l-ka labadaba karootada waxay hoos u dhigtaa blood pressureka ama cadaadiska dhiigga sababta waxaa ku jirtaan dhahnay maadada potassiumka taasoo yaraysa wareega dhiigga hoos u dhigta islamarkaasna ka saarta dhiigga eh, cusubada iyo dareeraha aan jirka u baahnayn u keeni kara pressureka inuu kaco waxay hormarisaa karootada eh, awoodda jirka baniaadamka ama immunityga waxa loo yaqaano sababtoo ah waxaa ku jira vitamino badan oo c iyo vitamino kale kuwaasoo bixiya ama caawiya ee difaaca jirka baniaadamka muhiimad gaarana u leh islamarkaasna bogsiya nabraha maqaarka iyo oo jirka uu yeesho bogsiya karootada waxay maaraysaa miisaanka qofka sababtoo ah waxaan sheegnay inay ku jiraan biyo badan oo siddeetan siddeed boqolkiiba ah kalorigeedana inuu yaryahay macaankeeda ay u fiican tahay dadka obiiska ama dadka cayilan oo caloosha leh sababtoo ah waxaa ku jirta tiro badan oo fiber duf leh cunto duf leh oo markaasi qolof leh oo caloosha bixiyo oo jirka xoogaha jilciya saas daraaddeed marka dadka cayilan oo xadkooda uu dhaafay cayilkii intii loogu talagalay aad iyo aad ay ugu fiican tahay miisaankay dhintaa sidoo kale waxay u fiican tahay karootada nabraha wejiga ama nabraha madmadoobaaday maqaarka wejiga gaara ayay mataqaanaa ka dhigtaa inay ka nadiifiso iyadoo loo isticmaali karo in wejiga la mariyo iyo in qaabkaas loo isticmaalo waxay u fiican tahay dheefiidka waxaan sheegnay inay leedahay duf badan oo markaasi qofka qolofta la isticmaalo oo ka dhigi karta inuu wax badan jirka baniaadamka u samayso waxay ka hortagtaa cudurada ku dhaca beerka khaasatan sunta inay ka soo saarto beerka daraase la sameeyey ayaa lagu ogaaday karootada inay ka hortagto alkolada iyo waxyaalaha bannaanka ugu imaan kara beerka islamarkaasna sumayn kara inay ka hortagto saas daraaddeed marka aad iyo aaday ugu fiican tahay beerka karotka qofkii badsada isticmaala wax badan dheeshiidka iyo beerka iyo mataqaanaa uurkujirta ayay aad ugu fiican tahay waxay ka caawisaa qofka sokorta dhiigga sababtoo waxaa ku jirta macdin badan oo faytamiinaad badan kuwaasoo dheelitiri kara islamarkaasna yareyn kara sokorta jirka baniaadam ku jirta faytamiino badan e iyo vitamin b c iyo fiber ayaa ku jirta iyo maadooyinka hoos u dhiga glycemic indexka hoos u dhigi kara ka caawin kara inay kontaroolaan sokorta ayaa ku jira waxay kor u qaadaa nafaqada tinta jirka baniaadamka iyadoo jirida tinta kasoo dhisayso sababtoo waxaa ku jira faytamiino badan uu ka mid yahay vitamin a iyo faytamiino badan oo jirka baniaadamka waxtar u leh islamarkaasna yaraysa wareega iyo qulqulka dhiigga inuu kor u kaco kaarotada waxay ka hortagtaa maqaarka oo duqoobo heerkiisa ay ka dhigto heer quruxsan oo dhalaalaya inay ka dhigto maqaar oo wax la mariyey iyo waxyaalaha oo effectiska ka soo gaara maqaarka boomaatooyinka le haddii loo isticmaalo wax badan ay ka bedeysay sababtoo waxaan sheegnay maado oo beta carotin la yirahdo inay ku jirto jirka u fiican maqaarkan aad iyo aad ugu fiican ee unugyada dhintay iyo seelska waxyeeloobayna meesha ka saarta karootada waxay ka hormarisaa dadka ilkaha xanuunada ka qaba ama dental disease waxa loo yaqaano ama godadka ilkaha ciridka waxyaalaha la midka ah inay ka soo saarto ay u noqoto sidii burush oo kale ay dadka u nadiifiso sababta waxaa ku jira maado karatiin loo yaqaano oo xoojisa ilkaha iyo ciridka iyo dhammaan godadka ilkaha iyo meel kasta oo ciridkaas ka tirsan inay wax ka qabato si gaar ah waxay ugu fiican tahay haweenka uurka leh wax badan oo vitamin a ayaa ku jiro hormoonkaas kor u qaadayo oo ka caawinayo ilmaha yararka fetoska uurku jirta ah sidoo kale haweenka caadiga ah oo mataqaana da-da aan way u fiican tahay xilliyada caadiga ah sababtoo ah waxaa ku jira phytostrogen oo maado loo yaqaano oo wareega dhiigga ama xilliga caadada oo kale saxayso islamarkaasna dadka oo dhiigga culus xilliyada qaar beriodkooda aada u weynaanayo oo mataqaana muddo soconayo oo kale way ka caawisaa inay dhiigga baaleensgarayso dhiigga muddada soconaya ama xakadka galaya oo ku dhiban haweenka aad iyo aad ayay ugu fiican tahay si gaar ah vitamin a iyo maadooyin tiro badan ayaa ku jira kuwaasoo wax badan ka hormariya ilmaha uurka ku jira iyo hooyada intaba si gaar ah ilmaha uurka ku jira wuxuu u sameeya inuu horumariyo ilmaha maqaarkiisa indhihiisa ilkihiisa iyo lafahiisa dhammaan islamarkaasna wuxuu yareeya infekshanada u keeni kara ilmaha inay markaasi dhibaato ku sameeyaan ama ay ku sameeyaan dilan iyo markaasi waxyaalo la mid ah ilmaha inay soo noqdaan nuujinta haweenka nuujinayan aad iyo aad ay ugu fiican tahay waxay badisaa karootada caanaha naaska ayay badisaa waxay u fiican tahay dadka lafaha daciifka ka ah ama cudurada lafaha qaba ama calciumtooda ay yartahay ayay si gaara ugu fiican tahay waxaa ku jira maadooyin badan calcium iyo potassium iyo phosphorus vitamin k iyo maadooyin kale marka kuwaasoo horumariya ilkaha lafaha iyo dhammaan kalagoosyada cudurada ku dhaca isticmaalka maadadan waxaa loo isticmaalaa karootada lama kala reebo laba qaab waa loo isticmaali karaa in la isticmaalo iyadama qolofkeeda lama xooqo qolofkana lagama reebo sideedaa lagu isticmaalaa haddaad qolofka ka reebto waxaa dhici karta nafaqooyinkii iyo maadooyinkii fiberkii iyo wixii dhan inaad ka reebto waxtarkeeda uu intii hore uu ka yaraado ama waxaa laga dhigan karaa cabitaan ama sideedaa lagu cunaa weliba sideeda in lagu cunaa aad iyo aad u qiimo badan waxaan laga isticmaali karaa maalintii hal ilaa iyo laba xabo wax dhibaato ah ama cillada ah ay keenaysana ma lahan aad iyo aad aa u mahadsantihin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada inta aan ku kulmayno kan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام